إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug bannaanbaxyo ka dhan ah maamulka puntland ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee gobolada waqooyi bari ee dalka soomaaliya waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa bogaadiyey dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka bacaadweyn kaasoo lagu dilay konton iyo lix askari oo ka tirsan maamulka galmudug dowro sharci ah ayaa loo soo xiray rag ducaadka ah tuulooyinka hoostaga degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka laba askari oo ka soo goostay maamulka jubbaland islamarkaana watay qoryihii ay ku hubaysnaayeen ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa cadaalad darro iyo waxisdabamarin ku eedeeyey maxkamadaha dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerarro ku qaaday saldhigyo ay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye ay ku leeyihiin gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose dowladda imaaraadka carabta ayaa dalkeeda ka mamnuucday inay soo galaan dadka ka soo jeeda saddex iyo toban dal oo ay soomaaliya ka mid tahay intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa subaxnimo arbacaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada kusoo dhowaada warkii oo fidsan laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa ku dhaawacmay qarax xooggan oo habeenkii xalay lagula beegsaday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ku waramaya in habeenkii xalay qarax xooggan lagu bartilmaameysaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland ee la shaqeeya shisheeyaha inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka puntland mas-uuliyadda qaraxan waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana magaalada gaalkacyo dhowr mar ka dhacay weerarro iyo howlgallo lagu beegsaday ciidamada maamulka puntland iyo kuwa galmudug ee ka taliya magaaladaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaallo saf ballaaran ah ku qaaday saldhigyo ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose dagaalyahano aad u qalabaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay mar kale weerar ku qaaday ciidamada shisheeye ugandha iyo askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka oo ahaa mid aad u xooggan islamarkaana leesku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlayay gudaha magaalada waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare gaaray shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalka sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan degmada afmadow ee wilaayada jubbooyinka weerarka oo ahaa mid aad u xooggan islamarkaana socday muddo saacad ah ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ee la shaqeeya kenyaatiga bannaanbaxyo ka dhan ah maamulka puntland ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee gobollada waqooyi bari ee dalka soomaaliya faahfaahinta warkaas waa kan maxamed muudey axmed abu muslim banaanbaxyadan oo ahaa kuwo aada u ballaaran ayaa waxa ay maalintii shalay mar kale ka dhaceen magaalooyin hor leh oo ka tirsan gobollada waqooyi bari ee dalka soomaaliya isla markaana looga soo horjeeday maamulka puntland ee la shaqeeya shisheeyaha goobaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalooyinka boosaaso garowe iyo galkacyo kuwaas oo ay dhigayeen boqolaal ruux oo shacab ah islamarkaana u badnaa ganacsatada magaalooyinka iyaga oona ka soo horjeeday amar ay soo saartay madaxtooyada maamulka puntland dadka dhigayay banaanbaxyada ayaa kacabanaya amar uu maamulka puntland ku sheegay in gebi ahaanba aan lacagta soomaaliga aan laga ogolayn dekedda magaalada boosaaso taas oo ay aada uga soo horjeesteen guud ahaan shacabka ku nool gobollada waqooyi bari ee soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii dhigayay dibadbaxyada soomaaligiina waxaa la yidhi awal sheekadu waxay taagnayd kala gur kala gurkii hadday dhaaftayna maanta waxay taagan tahay in la yidhaaho yaan la qaadan maxaanu ku noolaanaynaa dalka ma nalaga qaxinayaa deni ha sheego hadduu dalka rabo inuu naga qaxiyo oo doonni naga saaro meeshuu noo saarayo deni ha sheego oo maxay ahayday dad soomaaliyeed baanu nahay mana haysanno wax maxay ahayday doolarkana maba naqaano waxa weeye waxa ku noolaa dadka masaakiinta ah gaarigacmada kuwa tuugsada kuwa kalluunka duba kuwa qudaarta guta ee kuwa beri jira kuwa meel walba jira miyihii magaalaba cid doolar haysta ma leh maraykanna ma ahin lacag doolarhii dalkeenna ma taallo waan ku inqaabannahay alaabtiinna daboosh waayo kolka kaashkii wax lagu qaadan waayo doolarna uuna carrada oolin ganacsigii muxuu samaynayaa masaakiintii sidoo kale waxa ay eed dusha uga tuureen saciid cabdulaahi dani madaxweynaha maamulka puntland
maanta lacagtii biilasha aanuu bixinay ee reeraha aannu siinay dib ayaa la noogu soo celiya waanad u jeeddaa waa aragtaa waxaa loo baahan yahay doolar doolar mooye lacag soomaali ah cid qaadanaysaa iyo ma jirto waxaa loo baahan yahay inaad bulshada aad eegto danyarta ah ee ku dhibaataysan markooda horena dhibaatahaan intaa ay dhiba macnaha waxaan la kulmay bi'eladii oo aan shaqaynayn wixii aan doolar sidan annagu qaadi maynaa la yidhi waxaa weeyaan bointu tuu qofkii aan sidan oo doolar aan ahayn kaash xitaa maaha macnaha ilaa halkaas sayladii ilaa halkaa suuqa ayaa saaka waxaan ku imi muxuu ahaayey lug maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalooyinka gaalkacyo garowe iyo boosaaso ka jiray sicir barar aad u ballaaran kadib markii uu kor u kacay sarifka doolarka iyada oona ay arrintaasi aada uga cabanayaan ganacsatada iyo dadka danyarta ah ee ku nool gobollada waqooyi bari ee dalka soomaaliya waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa bogaadiyey dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka bacadweyn warbixinta warkaas waxaa soo gudbinaya haashim cabdinaasir qaar ka mid a waxgaradka walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa bogaadiyey weerarkii weynaa ee lagu qaaday fariisiin ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug waxgaradka ayaa waxay aada u soo dhoweeyeen weerarkaas lagu dilay in ka badan konton iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerarkaas ku furatay hub gaadiid iyo saanad militari oo xerada u tiilay ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo ay isaga carareen haddaba waa kuwan waxgaradka walaayada islaamiga ah ee mudug oo soo dhoweeyey weerarkaas adeer ilaahay subxaana watacaala horta ayaa maanta iska leh intaa kadib anoo ku hadlaya afka odayaasha waxgaradka cuqolada iyo dadka eelxalli walcaqdiga afkooda ee gobolka mudug meeshaas shalay wixii ka dhacay oo gaaray dadka cadowga ilaahay ah oo diinta islaamka inay burburiyaan raba ama qaab ridanimo iyo dastuur ha ku burburiyeen ama qaab mushriknimo iyo maarata ilahay qofkiisa in la caabudo ha ku burburiyeen dad isu bahaysta ayaa meeshaas xarakatu shabaab mujaahidiin dagaal kula gashay oo xadka lagu mariyey guud ahaan iyo gaar ahaanba waa soo dhaweyneynaa ilaahay baan uga mahad celeynayaa mahad ballaaran aad baan usoo dhaweyneynaa dhibka gaaray cadowga ilaahay waan ku faraxsannahay sidoo kale waxay ka hadleen khasaaraha soo gaaray ciidamada dowladda federaalka iyagoona sheegay in qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka ah ay iyagoo indhahooda ku arkeen adeer horta khasaaruhu wuu badan yahay wana waa iska maaragtay arrimo hoosoo iska milatari laakiin intaan mudaahirkaan ognahay dadka mujaahidiinta haddaba iyaga sooma gaarin oo hadda iyagu hadday adduunka joogaanna guul iyo nasri bay ku joogaan hadday maaragtay haddii ay aakhiro aadana waxa weeye shahaaday helayaan oo maaragtay meeshii ay ugu wanaagsaneeyeen ayay ku baxeen dhinaca kale qoladan murtadiinta iyo qoladan kale oo mushrikiinta gaadiid fara badan iyo qanimo ayaa laga qanimaystay ilaa lix baabuur ayaa gubasho iyo wax la qabsada noqday intaan hubno shan gacantaa lagu hayaa midna waa laqab waa la gubay meydku asaga laysma weydiiyo aad buu u tiro badan yahay qaar baan anagu meelihii kusoo arkayna aniga indhahaygaa ku tegey marka khasaaraha dadka cadowga ilaahay gaaray waa badan yihiin wayna ka qoomamay doona insha allahu tacaala ugu dambayntii waxay baaq u direen ciidamada dowladda federaalka ee weli ku harsan safka shisheeyaha kuwaas oo la kulmaya weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan leenahay horta marka koowaad anagu waxa weeye dadku inay dhammaantood muslimaan oo dad muslimiina noqdaan oo kelimatu tawxiid qaataan oo shareecada islaamka in lagu dhaqmo ay ogolaadaan intaas waxa weeye intaan ugu baaqayno dadka muslimiinta intaan ugu baaqayno weeye dadka murtadiinta waxaan leenahay oo oo kasoo horjeeda dadka waxa weeye oo dadka soomaaliyeed oo murtadiinta caloosha ushaqaystayaalkaana waxaan leenahay wax idiin habboon ama idiin aadan maaha adduunyada waa cinqaab aakhirana waa hadaad waxaan leenahay kasoo laabta ilaahay u toobad keena dadka muslimiintana waa soo dhaweynayaan idinma colaadin doonaan haddaad ka laabataan barnaamijkaas waa laidin soo dhaweyna aan leenahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka ku jira barnaamijkaas inay kasoo baxaan annaguna waa ka odayaal ahaan iyo ka islaam ahaan iyo ka walaayo ahaan waa soo dhaweynaynaa oo aad iyo aad usoo dhaweynayna maalintii shalay ayay ahayd markii maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baahiyey sawirro laga soo qaaday dagaalkii weynaay ee bacadweyn sawirradaas waxaa lagu soo bandhigay meydadka askarta dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalka iyo hub iyo gaadiid gacanta ay ku dhigaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowro sharci ah ayaa loo soo xiray rag ducaadka ah tuulooyin hoostaga degmada saako ee wilaayada jubbooyinka tafaasiisha warkaasu ah kan cabdisamed cabdulaahi dowradan oo loogu magac daray muscab ibnu cumeyr ayaa maktabka dacwada ee jubbooyinka wuxuu u soo xiray ragga ducaada ka ah deegaanada hoos yimaada degmada saakowe ee gobolka jubbada dhexe dowrada ayaa soctay muddo saddex maalimood ah waxaana ka faa'iidaystay afar iyo labaatan ruux oo ducaad ah duruus kala duwan ayay ku qateen munaasabadii gunaanadka u ahayd ayaana laga jeediyey kelimaad kala duwan sheekh abu muslim wuxuu ka mid ahaa culimmadii kasoo qaybgalay xiritaanka dowrada wuxuu ka hadlay kelimad ku saabsan tilmaamaha laga rabo qofka daaciga ah turid naxariis u dhimrin ya u dabacsanaan soo dumid ya sidaasaa la rabaa waka taas weeyaan tilmaanta wanaagsan ee la leeyahay inuu ku tilmaamano daaciga waxaa ka mid a atawaaduc waa inaad u tawaaducda waa inaad isu bihinbihisa waa inaad isu dhuldhigtaa waa inaad maxaan ku yidhahda wax kasta kugu sameeyaan mooganaataa aadan u raacanin aad aargoosi aadan aargoosanin hadal hata xun haddii lagu yidhaha inaadan u jawaabin in daaci baa tahay wax ka weyn baa damacsanta bala fiirsa walaalkayga muslimkaow wax ka weyn baa damacsanta soo dun nabigeena sal lla ly slam jid baa qof la istaagaya nabigeena salawatu rabbi wasalaamu calayh markaas muddi la taagnaanaya wuu qancinaya wala fiirsada naxariis hadalka fiican intaas kadib mid ka mida ducaadii ka faa'iidaystay dowladda ayaa ka warbixinaya waxyaabaha ay qaateen dowladda uma qaadanayna mayboaha muscab ibnu cumeer radia allahu canhu lita'hiili ducaad shacaa'iruhaa qul haadihi sabiilii adducuu ila allaahi calaa basiira muddatu dowra halaaata ayaam darsuguna ka qaadanayna may haytay alwalaa walbaraa jahaad alfutuur antaasaa ka qaadanay sidoo kale macallin ka mida ducaada dowladda loo soo xiray ayaa ka waramaya faa'iidada ay ka heleen dowrada anigoo ah macalin maxamed cabdiwahaab kana socda deegaanka la yidhaahdo kaxarow ilaahayna ku mahadsan ee i waafajiya inaan dowla ku qaato halkaa dowladaas ee noo socotana ay ahayd muscab ibnu cumeyra radia allaahu canhu shacaa'iruhaa qul haadihi sabiilii adducuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman itabacanii wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin muddatu dowra dowladda muddadeedana ay ahayd talaatata ayaamin saddex maalmood oo duruusuha duruusu dowra dowladda duruusta aan ku qaadanana ay ugu horeysay kitaabu tawxiid duruusta kale aan ku qaadanana ay ahayd alfutuur duruusta saddexaad aan ku qaadan alwaraa walbaraa makaatibta dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowraadka kuwan la mid ah u qabta qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xitaa ragga ducaada ah laba askari oo ka soo goostay maamulka jubbaland islamarkaana watay qoryihii ay ku hubeysnaayeen ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka tafaasiisha warkaas u ah kan mahad cubayd cali askartan tiradoodu gaaraysay laba askari ayaa ka soo goostay ciidanka jubbaland ee ku sugan magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxayna isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyagoo la soo baxsaday laba qori ah keefodhisaban ah oo ay ku hubeysnaayeen mid ka mid ah askarta oo lagu magacaabo cali cabdulaahi muddo afar sano ahna la shaqaynaya ciidamadaas ayaa ka sheekaynaya wixii ku kalifay inuu isaga soo tago safka askartaas iyo sidii uga soo baxsaday waxaa sabab aan ugu soo tegay horta wax ixtiraama ama ninka odayga ah ama dadka culummada ah ama dadka ehludiinka ah lama xishmeeyo diwaanyeelada sidoo kaleto lama xishmeeyo waa dad afar iyo labaatan saac diinti iyo macnaha wax uun xashiishi ama tuwaaka ama daba wareegta ama dad aan cabsi ilaahay ka lahayn baan ugu soo tegay iyadoo sida ay tahayna waxaan markan isku dhac anigoo markay tashkiil isku jira yaa waxaa laisku dayay aday muddo bil ah ayaa meermeeraysanaya inaan walaayada isuu soo dhiibaanaha gurigayda ayaa laygu soo weeraray cadowgaana markaa gurigii ugu soo weeraray waan iska caabiyey ilaahay baana ila garabgalay waan ka soo baxday weerarkii kadib maxaa dhacay isaga ayaa ka waramaya waa in qoriga layga qaato la dila xabsi wax lay dhigaa la rabay adiga ma suurtagelin martilama waxay ugu suurtagashay waxaa nin go-aanka hadduu qofka go-aanka uu midaysan yahay macnaha ilaahayna uu talada saarta guushiisa wuu helay ilaahay baan talada saartay inaan macnaha aniga aan waxba igaarin laakiinse aan iska caabiyo nabadeeda qaba oon iskaga soo tagaan go-aansaday adiga gurigeyda ay ugu soo weerareen ka bacdina waa israaxabadaynin ninbaa sirgaal ah meesha ku dhaawacay oo garaawka ahaa anna daa derbigan ka booday waan soo baxsaday habeenii maalin baan duur ku jiray bes muslimiintaa la soo xariiray markaan waa laysoo dhoweeyey meesha meesha la yidhaha aad daas ama aadii baa laga soo qaaday magacii sarkaalkaad daawacday afmudow baa la yidhaha aa afmudow baa la yidhaha sidoo kale mid ka mid ah askarta oo lagu magacaabo cali aadan muddo siddeed bilood ahna la shaqaynaya askarta jubbaland ee ku sugan degmada afmadow ayaa ka warbixinaya wixii sabab u ahaa inuu isaga soo baxo safka shisheeyaha iyo ciddii ku dhiirigelisay meeshani meel aa la joogi kara maaha meel xun baa ahayd marka meesha inay xunt markaan ogaadeen anigna waxaan go-aansaday inaan muslimiinta xagga hoose aado marka waxaan kasoo tagay hadda niman xun baa ahayn oo niman gaalo ah oo meel aan salaad lagu tukanin meel aan oo ilaahay lagu baryaynin oo meel halaysan oo dulaysan marka meel hadda ilaahay laga caabudaynin waa meel xun marka anigana meel haddaa laga caabudaynin waan kasoo tagay marka ani markay meesha xumaatay ogaaday oo meel gaalo ay tahay oo salaad laga tukanin ilaahay lagu caabudaynin anina waan kasoo tagay qof ma jira kugu dhiirigeliyay inaad kasoo tagto
mid walaalkii ah niyo meesha kasoo tagniyo meesha intaan ku jirta islama hadlayna walaalna manihin ehelna manihin meesha gaala intaan ku jirta kulma hadlayo ayagii walaalihii kulli saas ay dhaheen anina waxaan go-aansay inaan kasoo tago ugu dambeyntii si wada jir ah ayay baaq ugu direen ciidamadii ay uga soo tageen halkii ay iyagu ka yimaadeen nimankaas waxaan dhihi lahaa hadda meel kasta ay joogaan hadday maqlayaan hadday maqlaynin nimankaas gaalada ku jiraan waxaan dhihi lahaa ha kasoo tagaan meesha muslimiinta ay imaadaan gacmo furna lagu soo dhaweynaa waxaan ugu baaqayaa dhallinyarta yar oo la qalday oo meesha ku dulaysan inay iskaga soo tagaan oo ilaahigooda usoo noqdaan wixii hadda dembi ay ku sugeen inay ilaahigooda ugu soo noqdaan in meesha iskaga soo tagaan aan ugu bishaaraynayaa inta iga dambaysa ay gacmo furan meel wadan nabada lagu noolaada lagu noolaan doono insha allah ilaahay lagu suga ay tahay ay meesha dulligeeda iyo daxujadeeda iyo waale caasigeeda iskaga soo tagaan aan ugu bishaaraynayaa wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa mar weliba waxaa isku soo dhiiba askar fakad ka ah maamulka jubbaland waxaana loo soo dhoweeyaa si wanaagsan iyadoo looga digo khaladkii ay ku dhaceen kaas oo waxyeelaynaya diintooda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa cadaalad darro iyo waxisdabamarin ku eedeeyey maxkamadaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo maxamed xasan rooble ayaa eedeyn u jeediyey maxkamadaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo uu ku eedeeyey cadaalad darro iyo waxisdabamarin kulan uu kula hadlayay saxaafadda ayaa waxa uu ku sheegay in maxkamadaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay laaluush ka qaataan dadka danyarta ah waana kan isagoo arrimahaasi ka warramaya muqdisho keliya kama dhacday waxay ka dhacdaa afgooye kismaayo boosaaso ilaa hargeysa waxa ay soo gaarto maalin kasta cabasho ku saabsan cadaaladda oo ah dadka tabarta yar ay ka cabanayaan garsoorayaasha midda heer qaran iyo mid maamul goboleed sababtoo ah dadka masaakiinta ee aada u nugul waa dadka ka soo cabanaya markay rabaan inay furtaan kiis dacwad ay leeyihiin waxaa naloogu nalooga baahan yahay mar kasta inaan haysanno dhaqaale fara badan waxaa laga yaabaa in ay u baahan yihiin in ay cadaalad u helaan hal guri ama hal arrin oo dembi laga galay laakiin ay u maraan waddo aada iyo aada u adag mas-uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa horey maxkamadaha dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ugu eedeeyey cadaalad darro iyo waxisdabamarin iyagoona lacago laaluusha ka qaata dadka u soo dacwo doonta maxkamadahaasi halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina dowladda imaaraadka carabta ayaa dalkeeda ka mamnuucday inay soo galaan dad ka soo jeeda saddex iyo toban dal oo ay ka mid tahay soomaaliya tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan dowladda imaaraadka carabta ayaa go-aan waxay ku gaartay in dalkeeda aanay soo gelin muwaadiniin ka soo jeeda saddex iyo toban dal oo u badan waddamada caalamka islaamka sida ku cad warqad ka soo baxday shirikad ganacsi oo ay dowladdu leedahay dalalka ay dowladda imaaraadka carabtu mamnuucday in dadkooda ay u soo safraan waddanka imaaraadka waxaa ka mid ah soomaaliya suuriya libiya aljeeriya lubnaan bakistaan afghanistaan tuunis iyo kuwo kale warqadda ka soo baxday dowladda imaaraadka ee lagu mamnuucayo in dadka ka soo jeeda waddamadaas aan soo sheegay soo galaan dalka imaaraadka carabta ayaa waxaa loo qeybiyey shirikadaha duulimaadyada diyaaradaha ee dalkaas waxaana lagu wargeliyey inay dhaqangeliyaan go-aanka cusub ee dowladda marka loo eego amarka ka soo baxay dowladda imaaraadka carabta laguma caddeen asbaabaha keenay in go-aankan ay qaadato waxaana sidoo kale la ogeen inta ay soconayso xildhibaadan ay imaaraadku ku soo rogtay dadka ka soo jeeda qaar ka mid a waddamada caalamka islaamka sharikadaha duulimaadyada ee dalka imaaraadka carabta waxaa ka mamnuuc ah in fiisaha dalkugalka ay u jaraan qof ka mid a dadka ka soo jeeda waddamada la mamnuucay in dadkooda ay soo galaan waddanka imaaraadka carabta ilo xoog ogaal ah oo soo xiganaya wakaaladda wararka ee royters ayaa shaaca ka qaaday in wareegtadan dalka imaaraadka looga mamnuucay dadka ka soo jeeda saddex iyo tobanka dal ay la xiriirto dhinaca amniga taasi oo muujinaysa in imaaraadka carabta ay ka baqdin qabto in dalkeeda ay ka dhacaan weeraro xooggan oo lagu beegsado danaheeda waad mahadsan tahay maxamed cali aadan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga inta